waxaa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhejiyo gawaarida gaarigiisa loogu xiray jenaraal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada xamarjajab ee gobolka banaadir jenaraalka oo lagu magacaabo maxamed doore ayaa dhaawac culusi ka soo gaaray qaraxa waxaana dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho gaariga qarxay oo burbura xoogani uu soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saaruf kaas oo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliska soomaaliya iyadoo sida la sheegayna sargaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliska soomaaliya ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi sidoo kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay jenaraal maxamed doore inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mida falalka qorshaysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho